away. This is superb running. Super strength, super endurance from a super athlete. Look at this from Mo Farah. He's destroying them in the home stretch. Mo Farah oo sagaal iyo labaatan jir ah wuxuu si sahlan u garab maray Kenenisa Bekele iyo Galen Robb. Kenenisa Bekele waxa uu dhashay dalka Ethiopia isla markaana waa ninka haysta rikoodhka dunida ee orodka tobanka kun iyo shanta kun ee mitir. galen rab oo isagu tartankii xalay kaalinta labaad galay waxa uu dhashay dalka maraykanka waxaana isaga iyo mow faarax ay ku wada tababaranayeen gobolka koloraado ee dalka maraykanka mow faarax ayaa wararku sheegayaan inuu maraykanka ka soo duulay siddeed iyo afartan saacadood oo keliya ka hor intii uuna tartanka xalay gelin markii uu tartanku dhammaaday in yar kadib ayaa waxaa khadka telefoonka ee magaalada london aan kula xidhiiray weriye ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan waxa uu ka hadlayaa guushii maxamed faarax runtii waxaad moodaa weli dabaaldegyadii inay soconayaan dareenkana aad iyo aad ayuu u ballaaran yahay oo guud ahaan waxaad moodaa in dalkan britain guusha oo si weyn ay ugu farxeen maadaama taariikhdooda ay tahay markii ugu horreysay oo tobanka kun ee mitir ay ku guulaysanayaan weliba iyagoo marti gelinaya ciyaarahan oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ugu guulaysanayay biladaha dahabka guusha mo farax waxay ka dhigan tahay dabcan in guud ahaan dalkan britain ay uu yahay nin hero ah ama nin runtii ay ku faani karaan sida guud ahaan warbaahinteeda ay aada uga falanqoonayaan waxaana muuqata in xataa dadka soomaalidu ay dareemayaan farxad weyn oo meelaha markaa imaatid meelaha qaarkood ay muujinayaan siday u faraxsan yihiin in qof soomaali asal ahaan ka soo jeeda oo soomaalinimada ku faana uu guushan u soo hooyiyey dal weyn oo marti gelinaya maaragtay ciyaaraha olombikada mow faarax waxaa si isku mid a u taageeraya dadka reer britain oo uu dhalashadooda haysto iyo dadka soomaalida uu asal ahaan ka soo jeedo soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ka mid ahaa dadkii sida gaarkaha ula socday tartanka mow faarax farxad gaar ahna ay ku abuurtay guushiisii wariyaha v o eda ee dalkaasi sawde xuseen maxamuud ayaa mikrofoonka la dhex martay dhallinyaro soomaaliya oo ay tartankan isku meel ku daawanayeen waxayna weydiisay dareenkooda ku aadan guusha maxamed faarax bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdulaahi maxamed shariif shaanti kunaanistiisa tahay aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa maadaamuu nin soomaali asalkiisa yahay oo ku guulaystay orodkii tobanka kun ahaa soomaali meel kastuu jooga waa soomaali haddana wadankiisa ingiriiskan farxadda la qaybsanaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan sheekh cumar dareenkaygu waa two hundred percent marka aad baan ugu faraxsanaa mo faarax runtii waxayna kutusaysaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay sida ay si ka fiican ay samayn karaan insha allah waxaan rajaynayaa markii aan lacagaha naga isku taagno anooga dowladda yacni in muu faarax boqolka muu faarax inay naga soo bixi karaan aan ku guulaysan karno koobab caalami ah insha allahu
dirir haddaanan qaldaneyn adag waxaad ka imaaday magaalada london haatana marti ayay ku tahay waddankani koonfur africa johannesburg ka waran dareenkaaga maadaama muu faarax uu ku guulaystay xagga orodka isagoo uu matalaya waddanka britain bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay maxamed mow faarax inuu maxamed faarax aan idhaahdo guusha uu gaaray waa soo dhaweynanaa waxaanu leenahay hambalyo welcome ma laga yaabaa dareenkaaga inuu ka duunaa lahaa kan caawa haddii ay joogan lahayd magaalada london
aad iyo aad aad iyo aad maxaa yeelay waxaa dhici kali lahayd inaan garoonka joogi lahaa oo aan daawan lahaaba laakiin waan ka xumahay waa safar baan kusoo maqnaa insha allah marka dambe oo ordi ka labaad oo ordi doona ayaan daawan doonaa bismillahi raxmaan magacaygu waa cabdinaasir maxamed sahel runtii dareenkaygu caadi maaha caawa aad baan u faraxsanahay maadaama nin soomaali ah asalkii soomaali ay ahay ingiriisna u ordaayo uu ku guulaystay kolley adigana ujeeday meesha waxa ka dhacaysa waxaan ka dhacay anna waxaan ahaa dadka ugu horreeyey oo safka ku jira leenka ku jiray saan u kacayo oo shaashadda xataa waan jiban gaaray farxad awgeed marka runtii aad baan u soo dhaweyn waan ku faraxsanahay soomaalida ku nool dalka britain ayaa iyaguna si gaar ugu farxay guusha maxamed faarax maadaama ay dhalashadiisii hore iyo dalkiisa cusubba la wadaagaan weriye ridwaan xaaji cabdiweli ayaa isna soomaalida reer britain dareenkooda ka waraystay cabdalla guusha mo faarax see aragtaa maadaama aad daawanayseen oo aad ku faraxdeen adigii qoyskaagaba maasha allah maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inuu ku guulaysto maxamed faarax oo ah nin soomaaliyeed isla markaasna u ordaaya dalka ingiriiska oan ku noolnahay aad iyo aad mushinkan ayuu aad u kacsan yahay caawa farxadna dhima jirto banaanka ayaan soconnaa aniga carruurtaydaba waan wareegaynaa waan dabaaldegaynaa waxaan u dabaaldegaynaa nin wiil soomaaliyeed oo soo dhalasho soomaaliyeed leh oo u dhashay waddanka soomaaliya inuu ku guulaysto tobanka mitir taas oo ah weligeed ingiriiska ma aysan qaadin waxa uu dhigay rikoor cusub aad iyo aad baa umahadsan tahay in badan oo kamid a runtii xataa caruurta ama dhalinyarada iskuulaadka wax ka barta halkan ayaa arrintaas ku faraxsan waxaan jecelahay inaan weydiiyo mid ka mida gabdhaha soomaalida suhayra waa maxay dareenkaaga adiga maadaama aad ka mid tahay ardayda halkan wax ku barta mo faarax guushiisa aniga aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta sababto ee mo faarax soo soomaaliyeed eh haddana waddankan usii cararay nationkan maanta aad iyo aad u faraxsan yihiin walaahi bilaa aad maanta loo faraxsan yahay waddankan ugu dambayntii dhammaadkii kulanka in yar kadib ayaa idaacadda v o a waxay la xidhiirtay orodyahanka soomaaliyeed cabdi bile cabdi oo isagu garoonka habeenkii xalay ahaa joogay cabdi bile waxa uu marka hore ka hadlayaa guushii maxamed faarax ha walaal guul aada iyo aada u ballaaran bay ahayd maalin aada u qaaliya bay ahayd runtiina waxa weeye dee guul aada u ballaaran bay waxay u ahayd ummadda soomaali oo dhan bay u ahayd dalkan great britain bay u ahayd anigu runtii waxaan fadhiyey meel ilaa v i b da meel ilaa toban tallaabo u jirta prime ministerka iyo baan fadhiyey dawladdii oo dhan baa fadhiday de waxa weeye sida meesha ilaa madaxdii ilaa dalkii oo dhan ilaa stadiumku isula kacay waxay ahayd wax aan dee maaragtay la arag oo la maqal oo laga sheekayn karin maadaama cabdi bile uu garoonkii tartanku ka socday uu ku sugnaa mo faaraxna uu yahay saaxiib ay isku hiwaayad yihiin ayaa v o a waxay cabdi bile weydiisay dareenkiisa ku aadan guushii maxamed faarax
iyo aada baan u faraxsanahay oo de wa meelaan jiidhay iyo waxaan kuraasi jebiyey iyo waxba kala garan maayo kolley anigu kuwa weeyaan ku jiray tartankii kadib maxamed faarax waxaa garoonkii ugu yimid oo ku wehelinaya xaaskiisa taaniya iyo gabadhiisa yareer rihaana guushiisii xalay oo ahayd toban kulomitir ka sokow waxa uu maxamed faarax tartami doonaa orodka shanta kulomitir kaas oo isagana aad ugu hanweyn yahay inuu guul ka soo hooyo
He was strong, he was quick, and he was the best.